bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal melbo aad joogtaan isi walbo aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada ageer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuuriso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen sabti ah taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad ee sebtembar sannadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada aad ku maqli doontaan caawa wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal khasaaro dhaliyey oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleyda oo maanta ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaan barnaamijka kuugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha degmada maxaas oo dagaalkaasi ka dhacay halkaas ka warbixiyey ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka noqon doona sidoo kale waxyaabahaad maqli doonto barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona wafdi ka socda siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb oo kulan la qaatay madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxyaabihii looga hadlay kulankaasi ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo qaadan doonaa wasiirkii hore ee markaasi maxamed aadan fargeeti oo kulankaasi ka warbixiyey waxyaabihii madaxweynaha iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed ku dhex maray ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo qaadan doonaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo sidoo kale kulan markaasi la qaatay ayaa dardaaran u jeediyey ciidamada ka tirsan guutooyinka ciidamada gorgor oo sidoo kale uu tilmaamay in markaasi ay ka digtoonaadaan ficilada qaldan ay ku dhaqaaqayaan ciidamada isagoo markaasi dardaaran u jeedinaya kalena hadlaya ciidamadaas barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxyaabahaad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona musharaxii ugu horreeyay u taagan doorashada madaxtinimada puntland oo gaaray maanta magaalada garowe iyo isagoo markaasi ka hadlay ayaan sidoo kale kuu soo gudbin doonaa ciidamada xoogga dalka oo howlgallo ka dhanaa al-shabaab ka fuliyey deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baaya ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka noqon doona qodobadaas iyo kuwo kale oo intaan barnaamijka guuda jirno soo dhacad maqli doontaan anigu waa calaadin axmed dhanka farsamada cabdillahi cabdiqaadir xasana ku jira waa mar kale iyo barnaamijka gorfaynta wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan
warkaalkaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wsinaan ilfajigan ayaa laga rabaa
waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal ah, markan waxaan u gudagelaynaa een, qeybaha hore ee barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan markan haddii aan ku biloawno dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidanka dowladda soomaaliya iyo ciidamo macawisley ah ayaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle dagaalkan oo bilowday salaadii casire kadib een, soona gaaray fiidkii caawa ayaa yimid kadib markii askari ka tirsan ciidanka dowladda uu dilay qof shacaba sida markaasi dadka deegaanka maxaas ay sheegeen waxaana falkaasi ka carooday ciidamada macawisleyda halkaasi ku sugnaa gudoomiyaha M- maxaas ee gobolka hiiraan een, muumin maxamed xalane oo la hadlay v o e da ayaa sheegay in dagaalka uu dhex maray labada dhinac oo si kadasa uu ku bilowdo islamarkaana uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh gudoomiye muumin ayaa tilmaamay inuu ku guulaysteen joojinta dagaalka khasaaraha dhaliyey walow uu markaasi ka gaabsaday in inta khasaaraha markaasi dagaalka ka dhashay
walaal eh, dhimashada dhaawac waa jiraan waxay dhintaan allah una celisto Eh, waxa dhaawacna allah caafiyo arrintaas waxay ahayd eh, arrin oo lama filaana nin shacab ah oo dadka deegaanka ahay eh, nin askari ahoo korba ciidamada hadda dowladda dilay dabadeedna sida lai sheegay eh, meeshii xabada ka bilaabatay oo macaw- macawislada meesha joogay iyo eh, ciidamadii hadda dowladda oo meesha joogay oo dagaalka bilowday marka dadna waa dhinta dadna waa dhaawacmay wixii xabadii socotaan soo kala dhex galnay xaaladuna hadda waa degan tahay maxaan kugu sheegaa eh, waxaan rajaynaynaa hadduu layidhaha wuxuuse u dhacay lama yidhaha taa laga talaya hal yidhaha in ka talaynaan rajaynayna hadduu layidhaha walaal eh, horta faahfaahintaasuma hayno xabaddu waaba habeensata iyadoo habeenay hadda xaaladdu gaartay marka eh, maxaan ku sheegaa wuxuuna hadda wax eh, dhakakacya ay ahaayeen mugi hadda juntland amba laba qolo amba laba qabiil amba shacab iyo dowlada ma ahayn wax hadda talagal ma ahayn shacabkana talagal kama ahayn du- eh, dowladdana talagal kama ahayn nin askari ahoo hadda arrintiisa oon la baari doono ay arrintu ka dhacday Eh, sidii hadda wax u dhaceenna hadduu allo yidhaha waa faahfaahi doonaa waa ogaa doonaa waa baari doonaa maadaama meeshii dad uu ka dhintay dadna ku dhaawacmay marka xaaladuna hadda waa deganta wax hadda dhibaataa ma jiraan waxay dhintana allah u naxariisto dadku dad dhimasho yaqaan waa inoo laga dhiman jiray Eh, inkastoo hadda talagal ahayn ciidamada dowladda iyo dadka shacabkaana hadda dadkii isku xisaabtamaya ahaayeen hadda wax xurgufa kama dhexayn xaaladana hadda deegaanka noocaas waa walaal walaal eh, sida la socoto wuxuu waxay ka dhaceen laba qofood muubi laba qabiil iyo laba eh, deegaan kama dhicin labada qabiil waa qof iskiriya oo qof shacaba dilay Eh, dabcan sharciga ka jira eh, adduunka mase soomaaliya ka jira ayadaasna maxkamadan u daayi doonaa iyo baaritaan wuxuu hadda qofkan ku dilo waxaan ka galabsaday anigu waxuu ka qabay ma ogeyn wax ka dhexeyn hadda war kama hayno Eh, arrintaasna waa baaraynaa hadduu loo yidhaa wax hadda weyn uma bedeli dooyo macnaheedu dufaaci laga bixi maaha oo hadda dadkuna hadda dad shacab ahoo meel degan ay ahaayeen oo hadda deegaankooda isku difaacayeen ciidamada dowladdana haddii hadda meel u socdeenna hadda socodkooda dabcan dhagamaana u malaynaya
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas oo ka warbixinayay dagaalkii maanta ka dhacay degmada maxaas kaas oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo sidoo kale een, kuwa macawisleey ah oo ku sugnaa degmadaasi Een, guddoomiyaha oo, ah, dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay ka hadlaya ayaa waxa uu sidoo kale oo intaa ku daray in ay wadaan baaritaano ku aadan waxa sababay dagaalka dhex maray ciidanka macawisleyda iyo kuwa dowladda ee maxaas jooga waxaana markaasi uu tilmaamay in baaritaano ee lagu samayn doono sababta keentay in dagaalka khasaarahaas dhaliyey uu dhex maro ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa macawisleyda dhanka kale markaan haddii aan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo muddo ka badan soddon cisho ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa maanta kulan la yeeshay xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ee ugu tegay magaaladaasi madaxweynaha iyo xubnahan oo markaasi isugu jiray gudoomiyaashii hore ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaan eh, markaasi deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ku aadan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo xaaladda koonfur galbeed ee doorashooyinka ugu horeyn xubnaha mucaaradka ayaa madaxweynaha markaasi la wadaagay warbixinta guud ee ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed iyo tallaabooyinka ku aadan xoreynta dalka iyo in markaasi ay muujiyeen sida ay ugu go-an tahay inay doorkooda ka qaataan dagaalka adag ee haatan dalka uu ku jiro xubnaha mucaaradka oo si gaara warbixintooda ugu muujiyey walaaca ay ka qabaan gaabiska ka jira doorashooyinka iyo dhaqangelinta heshiiskii lagu gaaray beedhaba kaas oo markaasi ay garwadeen ay ka ahaayeen madaxweynaha iyo guddoomiyaha golaha shacabka dhanka madaxweynaha een, isaguna guddoomiyaashii hore iyo siyaasiyiinta warbixin ka siinaya een, guulaha muhiimka ah ee dagaalka laga gaaray dowladdiisuna ay kula jirto al-shabaab ay waxa uu tilmaamay inay lagama maar- lagama maarmaan ay tahay in markaasi een, la midoobo in wakhtigan kooban ee dalka ama si wakhti kooban dalka looga saaro dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale wuxuu adkeeyey in midnimo iyo isu tanaasul iyo sidoo kale wadatashi loogu gudbi karo arrimaha koonfur galbeed ee lagu kala aragti duwan yahay si lo- markaasi loo gaaro guulo horumar leh mucaaradka ee markaasi koonfur galbeed ayaa haatan wada dhaqdhaqaaqyo xoogan waxayna markaasi shalay een, ku qabsadeen xaflad weyn oo ay ku muujinayeen cududooda taas oo ay ku shaaciyeen go-aano culus oo ka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ay ku dhaliilayeen een, ama dhaliilo ay ugu jeediyeen gaabiska uu ka hayo doorashooyinka maamulka koonfur galbeed kulankaasi maanta madaxweynaha iyo mucaaradka koonfur galbeed dhex maray ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa faahfaahin ka bixiyey een, wasiirkii hore ama wasiir hore oo koonfur galbeed ah ee, aan idhaahdo wasiir hore maxamed aadan farketi een, waxa uuna markaasi ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulankaasi dhex maray iyaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay soddonka sebtembar laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa xubno ka socda madasha maanshiil ee ah arrimaha koonfur galbeed booqasho gooban ay ku tageen magaalo madaxda eh, dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb halkaas oon kula kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor maxamed maxamuud sheekh xuseen xasan sheekh maxamuud waxaan ah, ugu tagnay oo oo ugu tagnay oo ujeedka safarkeen uu ahaa marka hore inaan maaragtay aan ku garab istaagno oon ku bogaadino oo ku dhiirigelino una caddayno mowqifkeena ku aadan la dagaalanta khawaarijta madaxweynaha wuxuu warbixin naga siiyey guulaha isdabajoogga ah ee laga gaaray dagaalka iyo halka meesha uu maraayo inuu gebogebo ku dhow yahay wejiga koowaad waxaan u bogaadinay madaxweynaha dadaalkaas uu isaga hormuudku ka yahay oo front lineka uu joogo inaan annagana garabkiisa aan taagannahay markaasna aan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno oo doorkeena muuqdana oo ka soo dhex muuqdo la dagaalanka shabaabka khaasatan wejiga labaad ee ku aadan maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed waxaan uga tacsiinay madaxweynaha shuhadaagi dadkii maaragtay meesha ku dhintay oo ay u badan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo naftooda u huray in aan ku noolaano nabad waarta waxaan ilaahay uga baranay intay ku dhaawacantay in maaragtay dhaawacooda ilaahay bogsiyo si degdega insha allah waxaan kaloo madaxweynaha aan kala hadalnay eh, fulinta heshiiskii lagu gaaray magaalada baydhabo um, eh, bishii february afarteeda laba kun iyo saddex iyo labaatankii kaasoo dhigayey in maaragtay doorashada koonfur galbeed la bilaabo kooda bisha november ilaa iyo january laba kun ilaa afar iyo labaatanka saddexdaas gu- gudahood in maaragtay xildhibaanadana lagu soo doorto madaxweynena lagu soo doorto tii ayaan madaxweynahan dib u xusuusinay taasoo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ah ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankana ay ballan qaadeen in heshiiskaasi sidii loogu heshiiyey loo fulin doono marka wakti maadaama uu gabaabsi yahay oo muddo kooban ka hartay waktigii lagu ballansanaa marka waxaan ugu tagnay madaxweynaha in arrintaasina ah, uu wax naga dhaho Eh, waxaan kaloo madaxweynaha warbixin ka siinay xaaladda murugaysan ee amni ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed iyo fashilaadda maamulka hadda uu ku jiro ah, markuu hadda meesha uu ka jiro oo dhinac walba ah kaasoo ku tuntay xorriyatul qowlka iyo xuquuqaha dastuuriga ee muwaadiniinta soomaali ay leeyihiin khaasatan shacabka ku nool koonfur galbeed waxaan kaloo madaxweynaha la wadaagnay qorshaheena ah inaan u safri doono dhowaan eh, magaalada baydhabo ah, oo ah ah, magaalo madaxa kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya oo aan ugu dan leenahay inaan maaragtay aan qaboqaabo ka bilaawno oo ah diyaargarowga wejiga labaad ee la dagaalanka khawaarijta isla markaasna aan u diyaargarowno doorashooyinka soo socda insha allah marka arrimahaasi aan ka wada hadalnay oo aan ka munaaqashoonnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu naga codsaday oo na weydiistay inaan muddo gooban gudaheeda aan isugu soo laabano aan haddana wadatashi kale aan samayno tiina waa ka soo aqbalnay inaan wadatashi kale aan samayno marka insha allah waxaan rajaynaynaa muddo kooban in maaragtay aan mar kale aan is arki doono madaxweynaha Ah, waxaan kaloo rabaa inaan halkan inaan ka caddeeyo saa la socotaan dhawaanahan waxaan qabanaynay shirar badan iyo warbixino badan iyo war-saxaafadeed badan waana la socotiin qorshaheena wuxuu yahay labadii qorshe aan lahayn waxba iskama bedelin oo ah in aan diyaar u nahay oo aan ah, maaragtay hormuud ka noqon doono la dagaalanka argixisada markay timaado deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya labo inaan diyaar u nahay in maaragtay ah, doorashada koonfur galbeed ee lagu ballansanaa kooda novembar iyadana sideed ay u dhacdo in qorshooyinkaasi ay weli sidooda noo yihiin oon waxba iska bedelin iyo safaradeen intaba marka intaas ayay ahayd maanta ujeedka safarkeena marka safar guule uu ahaa safar miro dhalle uu ahaa marka aad iyo aadan u mahadsantihiin jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhogaysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midooda yurub uk kanada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay frii ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro premier wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar shan daqiiqo ka faa'iidayso fursaddan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay premier wallet
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaar xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiiday daalkiiyo dhafarkay dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraada raaxaad ka dareentaa oo dirbo waad gamaadaad dig fadhiyada kasii dareen dahaboy kasii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii digaasheed dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayo fadhigoobaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodariyada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodariyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileel waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
سوبر ساين ديزاين ديزاين دابعات كل صور iyo qoraal kalarkoodu sareeyo cabir kasto aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyey oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladan ay isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryalay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda wey
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiya dalsan qeybihiisii dhexe ayaan markaan isla maraynaa haddii aan markaan eego ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa kumaandoosta gorgor oo loo diyaarinayo inay mar kale dib ugu laabtaan furmaha dagaalka ay kasoo baxeen kadibna siino iyo dibahween markaasi maalmo lagu sameynaya magaalada muqdisho xerada jenaraal daa-uud ee magaalada muqdisho ayaa maanta la isugu geeyay ciidanka gorgor oo markaasi u diyaarsan inay ku laabtaan furmaha dagaalka si ay dib markaasi een, ula- u qabsadaan ama ay ugu laabtaan furmihii dagaal iyo markaasi een, deegaanada kale ee al-shabaab gacanta ay ku hayaan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida korneyl xasan cali nuur shoote ayaa maanta xeerada jenaraal daa'uud uga tegay ciidamada markaasi dagaalka loo diyaariyey ee gorgor gudoomiye shoote ayaana ciidanka uga digay inay dhexdooda markaasi ku fiirsadaan askar xumeyneysa sharafta ay markaasi ku leeyihiin bulshada isagoo markaasi kula dardaarmay inay markaasi iska dhex qabtaan askarigii sameeya dembi ama markaasi meel uga dhacay sharafta ciidanka qiimaha badan sidoo kale gudoomiyaha ayaa ciidankan faray in markaasi een, dagaalka al-shabaab ay u dhigaan cashiro ay markaasi sii jireen markii ay horey markaasi isku farasaaraan furmaha dagaalka oo ay markaasi dib ugu laabanayaan hadda Een, si- waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu si gaara ula hadlay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka isagoo ka dalbaday in iyagoo ka jawaabaya ficil u sameeyaan sargaal kale ay markaasi aysan dayicin mas-uuliyadda ay u hayaan shacabka iyo dowladda soomaaliya isagoo arrimahaasi een, ka hadlayeen waxa uu yidhi
mudane gudoomiye een, warbixin yar oo kooban aan kaa siinaa een, guutadan siddeed iyo tobnaad ururkeeda toddobaad iyo ururka sagaalaad iyo tobnaad iyo taliskii guutada wada jira oo halkan taagan waan kuugu soo dhoweynaynaa marka ugu horreysa waa ku faraxsannahay maanta in aad waktigaaga nala wadaagto aadna soo booqato taliskeena nagu soo booqato waana kaaga mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxyaabaha aasaasiga u ah hawsha aad idinka ah haysaan waxyaabahaasi oo ay ugu horeeyaan daacadnimada iyo ilaalinta anshaxa shaqada ilaalin inaad ilaalisaan waxaa jiro dembiyo uu qoraayo xeerka ciidanku oo la yidhaahdo dembiyada lidka ku ah shaqada ciidanka anshaxa iyo shaqada ciidanka dembiyada lidka ku ah la yidhaahdaa waxaa ka mid ah dembiga amar diidda qofka inuu amar ka diido talihiisa dembiga shoo bara inuu shoo bara kiciyo asaga amba shoo bara la kicinayo uu qayb ka ahaadaa ayaa ka mid a waxaa ka mid a amar guud ee la soo saaray inuu u hoggaansan waayo qofkaa ka mid a waxaa ka mid ah hubka mas-uuliyadda laga saaray hubka inuu ilaalin waayaa ka mid a waxaa ka mid ah hubka inuu si xun u isticmaalo si qaldan u isticmaalo ugu hooseyso inuu amar acsan u haysan xabad iska ridaha ka mid a dembiyadaasoo dhan ka sakow in ay yihiin kuwo ee, lid ku ah tayada iyo hannaanka ciidanka inay yihiin waxaa haddana ka dhalanayo shakhsiga sameeya oo qaadanaya ciqaab uu qoraayo xeerku saas darteed marka hore waxaan rabaa gorgortii sare oo uu ku- oo uu ku gebiye askariga inay ka digtoonaato oo iska ilaaliso dembiyada noocaas ah waxaan maalmaha soo socda si daba jooga xerooyinka ugu joogi doono xeeraaliya ayaama hore ayaamaha dhan waxaa la- waxaa jooga xeeraaliya su-aalada ka weydiinayo annagana sidaasoo kale usoo noqon doonaa waxaan rabnaa inaan saxno diyaargarowga lagu jiro howlgallada cadowga lagu safeynayo oo aan ka saarno kuwa akhlaaqda xun kuwa la toosi karana aan toosino kuwa maxaa la yidhaahdaa aan toosaynin aan ciidanka ka- ka saarnaan rabnaa ciidankan waxaa ku hari doono oo u hari doono iyo ciidanka soomaalida oo dhan waxaa u hari doono kan akhlaaqda fiican oo aadaabta badan oo ilaalinayo dadka dalka iyo diinta ilaalinayo sida wiilku ku gabiyo dadka waxa u- macnaha ugu fadhiyin dalka ma ogdiin waxaa laga yaabaa askari iyo qof kaloo sargaal ah oo inaad la ficilsantaa laga yaabaa hadda eh, waxa- waxa- waxaa samaysa dham u baajiso laakiin qofka qof kasto waxa uu sameeyey waa la yaqaanaa waa la ogyahay taariikhdaasi iyo wanaaggaasi iyo dagaalkaasi halgankaas aa muddo dheer kusoo jirteen qalad idinka dhacay mar labaad inaan annagii ta idin lexsixiro oo maxkamad leesgeeyo oo kuwa la diriraysay oo kusoo tiri tacabeesheen sideeda laydin xukumo inaad ka digtoonaadaan oo nagu kalifina oo idinka iska ilaalisaana laydinka rabaa annagana aan nagu kalifina aadaan u jecelnaa saraakiisha dadka nagi waaye ee g- mar kasta oo fursad leeyahay duruufta dalka ka jirto iyo waxaas oo aadaan u qade- u- u qiimaynaa oo dad badanoo sha- shaqeehay ma shaqeynayan hadday duruufta dalka ka jiri lahayn haddana waxaa la rabaa duruufta in laga baxi iska taagnaanaan rabaa waxyaabaha looga bixi karana waxaa ka mid a ciidanka tababarka fiican leh oo idinkoo kale ah oo maxaa la yidhaahdaa loo loo taagan yahay subax kasta in cashirna la siiyo la tababaro taliyayaasha u taagan yihiin saaxiibada oo soomaaliya leedahay ay caawinayaan inay dalka iyaga lagu baxsadaan rabaa dalka maanta dadku ku baxsan lahaa gorgora kuka ah inuu idinku baxsada dalkaana la rabaa oo aad shaqaysaana la rabaa oo aadan gadaal u cunina ajirkii aad soo samayseen iyo wanaagga aad soo samayseen aadan gadaal u cunina la rabaa
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan qaybihiisii dhexe ayaan ku guda jirnaa qaybihii dhe dambena waan kusii saqaynaa markan haddii aan eegno wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan cege ayaa sheegay in labadii bilood ee lasoo dhaafay dakhliga dowladdu oo kor u kacay waxa uuna tilmaamay in markaasi ay ku guulaysteen in mishaarka markaasi ay bixiyaan iyadoo aysan u baahan kab dhaqaale oo dibadda uga imaanaya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan cege ayaa faahfaahin markaasi ka bixiyay arrintaasi iyo sida uu markaasi dhaqaalaha soomaaliya dib u soo kabashada u sameynayo
muddadii hadda aan anigu wasaaradda joogay dadaalada dakhliga aad loo labanlaabay waxaa runtii aan ku guulaysanay in dakhliga dowladdu uu kor u kaco boqolkiiba shan labaatan taasoo macnaheedu yahay in markii koowaad dowladda soomaaliyeed ay ku filnaato inay mushaharaadkeeda bixiso iyadoon kaba baahnayn arintii arintaasi arrin runtii guul weyn ah weeye mar walba mushaharaadkeena kabaynu uga baahan jirnay dibadda inaynu helo marka labadii bilood ee hadda lasoo dhaafay ogamaynaan baahan kab dibadda ah inaynu mushaharaadka bixinno dakhliga gudaha ayaa daboolay in aynu ku filaanno mushaharaadkeena runtiina shan iyo labaatan boqolkiiba waa wax weyn intaana kuma eke waxaan rabnaa in kor loo qaado himiladu waxa weeye in kharashaadka dowladda oo dhan mushaharka keliya maaha in in dowladdu ku filnaato wixii dibadda inooga imanaya si ay u aadaan maxaan ku rahdaa horumarinta iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha marka maxaan ujeedada iyo siyaasadda wasaaradda iyo dowladdu waa taas dadaaladaasi midhodhal bay ku dhow yihiin waa socdaan dadka soomaaliyeedna runtii waxaan ugu baaqayaa inay dowladda garab istaagaan cashuurta bixiyaan nala xisaabtamaan maxaan ku idhaahdaa taasi ay noqoto runtii dunta isku keen xidhaysa iyo iyo iyo wada shaqayntaasna runtii ilaa haddana waan u mahad celinaya inta kaalinta ay runtii ku leeyihiin howlahaas marka waxaan leeyahay waxaa jirtay maamaha soomaaliyeed baa waxay odhan jirtay dantu wada jir guudbay dayax kaga baxdaayo dadku wuxuu ka maalaa hadba siduu u daajo arrintani waxa weeye waa wixii la geliyo meel kasta ayaa ka soo baxa inta aad cashuur bixiso inta aad dowladnimada garab istaagto ayaa dheefteeduna ay qofka soomaaliyeed kusoo noqonaysa runtiina waxaa tusaale fiican u ahaa waxaa la wada leeyahay guushiisa hanaanka deen cafiska marnaba lama siyaasadaynin waxaa aad og tahay oo la socotay geedigaa tobanka sano socday inta doorasho ayna soo maray waxaa aad og tahay inta xukuumadood ee isbedelay waxa uu bilaabmay xilligii madaxweyne xasan sheekh taramkiisii hore ayaa lagu dhiiraday in maxaan ku rahdaa la hirgeliyo barnaamijka deen xafiska dowladdii ku xigtayna iyana halkii bay ka bilowday qorisku dhiibka oo shaqo fiican iyo waqti fiican gelisay haddana muddada dowladdani joogtay runtii shaqo aad iyo aad u laxaad leh oo ballaaran baa la geliyey marnaba muu noqonin geedigaasi mid ku dhex milan siyaasadda wuxuu ahaa brocess iyo hanaan qaran oo si qaran indho qaran lagu eego dadka soomaaliyeed iyo xukuumadaha isbedelayay labaduba ay kaalin weyn kulahaayeen waxaa kaloo yeena aad la socotaa marxalado waaweyn oo aad adagoo duruufo aad adagoo dalka soo maray oon marnaba inaga leexinin jidka ay ka mid ahayd abaaro joogto ah oo macaluul aynu qarka ugu sigannay oo ina soo maray waxa aad la socotaa in maxaan ku dhaha caabuqii covid oo dalka dhan xidhay miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka dhulka geliyey kuwa dunidao dhan xidhay waxaas oo dhammi may marnaba saameyn ku yeelan horusocodka geediga deencafiska waxaanay ka turjumaysaa ka go-naanshaha hogaaminta dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo isku duubanay sida ay barnaamijka ugu arkayeen barnaamij qaran oo dadka soomaaliyeed u danaynaya marka guushiisu taasay ahayd geediga labaad ee hadda inoo yaalana waxa weeye sidii waxyaalaha runtii aynu ku kasbannay barnaamijka deencafiska ay ka mid yihiin hay-adaha maaliyadda oo runtii aad inoogu dhismay maanta waa qaabka aynu maaliyaddeenna u maamulanayna wuxuu ka mid yahay runtii qaababka ugu casrisan weli qabyooyin baa inugu jira laakiin halka aynu ka nimi waxaynu ka nimi mar aan aynan miisaaniyad lahayn waagii la bilaabayay geediga deen cafiska miisaaniyad maynaan lahayn waxaa laga yaaba waxa yar airboodka iyo dekeda kasoo xarooday in inta lagu soo qaado bac ama jawaan in xafiisyada la geyn jiray oo sidaa dabadeedna kharashaadka dowladda lagu bixin jiray maanta laakiin hanaan dhammaystiran oo isla xisaabtan leh oo hayadaha maxaan kula isla xisaabtanka ee baarlamanku ay kaalin weyn ku leeyihiin korjoogtaynta iyo iyo koruqaadidda hufnaanka ayaan maraynaa dhismahaas inoo dhismay ee muddada inoo dhismay waxaa laynaga rabaa deen cafiska kadib inuu sii joogtayno sii kobcino kor sii qaadno hay-adaha runtii inala shaqeeyey ee wax weyn inala qabtay ay ka mid yihiin hay-adda lacagta adduunka iyo weelbankuna runtii wayna sii garab istaagnaan doonaan kolba meelaha aan ka dhutinaynana waxay diyaar u yihiin inay nala sii shaqeeyaan ina baritaaraan marka waxa aan tusaalaha uga jeeday wixii la wada leeyahay wuu guulaystaa haddana waxa kale u baahan nahay inaynu wada yeelanno in ka wada shaqaynaana waxa weye waa sidii dakhliga aynu kor ugu qaadi lahayn isku filaansho ummadeed iyo mid maaliyadeed labadaba u raadin lahayn
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadalkaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadalkaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
Lottery baby! Lottery baby! caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas siibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo canuga caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horan ku ducaysan jiray cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa duco uu ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaad na keenaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buucda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo farriin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhamiyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyey oo wada dijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brenter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis ajumba leewa rooti ama canjeero ajumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba
waa tahay dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac ee raadiyaha dalsana isla soo gaarna markaan wararka ugu dambeeya haddii aan eegno ciidamada xoogga dalka markaasi ayaa howlgallo ka fuliyay deegaano hoos yimaada deegaanka goob guduud buurey ee gobolka baay waxaana markaasi howlgalladaani lagu xaqiijinaya amniga deegaanka goob gaduud buurey iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaana ciidamada markaas howlgalka sameynaya hogaaminayay taliyaha ururka afartan iyo lixaad guutada sideedaad ee qeybta lixdanaad ciidanka xooga ee markaasi dhulka soomaaliyeed xidiga xasan aadan maxamed xasan taar waxaana markaasi laga fuliyay deegaano ay ka mid yihiin adeegow gargaar warta dolow ama warta doolar iyo weeley waxaana markaas howlgalkaas markaasi looga sameynaya deegaanadaasi hoos yimaada deegaanka la yidhaahdo goob guduud buurey oo gobolka baay ka tirsan dhanka kalena markaan haddii aan eegno ciidamada nabadsugidda iyo sugdoonka qaranka ee markaasi ka howlgala gobolka gedo ayaa howlgal ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada luuq waxay ku qabteen xubin ka tirsan al-shabaab oo lagu magacaabo maxamed cali cismaan oo ka tirsan al-shabaab kaas oo ku howlanaa sida ay sheegeen dhibaataynta shacabka deegaankaasi ciidamadan ayaa qabtay isagoo wato mooto markaasi labalabooley ama fekon waxaa marka tan loo yaqaano xilli uu markaasi dadka beeraleyda qaadayay lacago ay ku sheegeen baad sida markaasi markaasi dowladda warar ay soo saartay waxa ayna tilmaameen in markaasi ninkani uu al-shabaab uga biiray deegaanka ufurow ee gobolka baay waxaana sidoo kale la tilmaamay in cadaaladda la horgeyn doono qaybihii dambe ee wareega wararka afar labaatanka saac ayaana soo soo gaarnay caawa halkaas aa kusoo gabagabeynaya barnaamijka intaan barnaamijkan kiisixi ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo